wasiir ku-xigeenka dakhliga wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland maxamed axmed bulxan ayaa gaadiid ay soo gaday wasaaraddu ku wareejiyey qaar ka mid ah xarumaha loogu talagalay ee maamulka puntland xarumahan lagu wareejiyey gaadiidkan ayaa waxaa ka mid ah xarunta dakhliga xarunta maamulka iyo kastamyada garowe agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda puntland axmed jaamac ayaa ugu horeyn ka warbixiyey gaadiidkan
maanta halkan waxaan u joognaa in gaadiid wasaaradda maaliyaddu ay u gaday xarunta dakhliga ee garowe xarunta maamulka ee garowe kastamka magaalada garowe iyo canshuuraha beriga gobolka bari afartaa gaari oo loo gaday oo ay wasaaraddu ka gaday iskutashi ayada dhexdeeda ah oo ah ganaaxiyada laga jaro shaqaalaha wasaaradda maaliyadda oo habsaama lacagahaas oo aan aruursannay ayaanu afartan gaari si isku tashiya uga gadnay baabuurtaas oo u adeegi doona shaqaalaha wasaaradda maaliyadda wasiir ku-xigeenka dakhliga wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland axmed maxamed bulxan ayaa isna dhankiisa bogaadiyey gaadiidkan isagoona sheegay in loogu adeegi doono bulshada reer puntland runtii waxaan bogaadinaynaa shaqada baaxadda leh ee wasaaradda maaliyaddu ay hayso dhan kastaba ha noqotee maantana ay ugu dambayso tan aan halkan u taagannahay ee ah gaadiidka kan oo loogu talagalay in lagu fududeeyo loona adeegsado shaqada wasaaradda maaliyadda dowladda puntland waa uga mahad celinayna agaasimaha guud iyo guud ahaan madaxda kaleba runtii shaqada baaxadda leh ee qabteen sidan isku tashiga ah ee loo soo iibiyey gaadiidka kan si ummadda loogu adeego ayna u fududayso runtii shaqada wasaaradda maaliyadda dowladda puntland ay heeso waa idinku bogaadinayna agaasima guud ahaantiin adiga madaxda kaleba waxaan rajaynaynaa in gaadiidka kan sidii loogu talagalay lagu fuliyo oo uu guto waajibaadkii loogu talagalay shaqadii loogu talagalay waa gaadiid ummadeed waa gaadiid dowladeed waa in loo isticmaalaa runtii si hufan iyo sidii loogu talagalay insha allahu tacaala wasaaradda maaliyadda puntland ayaa wado dadaalo ay sare ugu qaadayso dakhliga puntland